بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا ذكرنا منه ما نسينا ودرسي صدن يا شنات كتابك الياقوت النفيس waxaan ku jirnay faraaishii faraaisha alfuruud almuqadara fi kitaab illaah taas baan ku jirnay taasaa cashar ka bilaabanaya alfuruud almuqadaratu furuusha la qadaray fi kitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa dhexdiisa tacaalaa saray هذا محلها الفروض فرل يا شاء المقدرة لقدري في كتاب الله كتاب إله دحيس تعالى إله سرية ستة والح فرل يالك لقدري وكتابك إله دحيس لو قدر لو شاغي والح لحدي بهالكان بأمرك لو شاغي إلا علمك وحل يرضى علم الفرائض wuxuu la xiriiraa dadka dhintay waa dhaxal waa fannun istaqalla binafsihi fanni oo madax bannaa wey waa fanni muhiim ah markii ay sidaa tahay lixdii baa laguu sheegayaa waxaa weeye lixdaasi an nisfu waa nis nisku waa shay la kala baray berki nis baa layaa nis annisfu kow warubucu rubuc rubuc waa maxay afar meelood meel meesha afraad baa rubuc la yidhahdaa afar markaa inta qodhe hal dul saadhid afar meelood meel saddexda kale maaha meesha afraad wey wathumunu thumun thumun waa maxay sideed meelood meel waa garanaysaan xisaabta sideed meelood meel thumun baa la yidhahdaa wa thuluthaani thuluthaan thuluthaanku waa maxay saddex meelood labo shay saddex meelood u qaybi laba israaci thuluthaan thuluthaan saddex meelood oo labo wa thuluthu thuluth oo ah saddex meelood meel wa sudusu sudus lix meelood meel intaas baa qur-aanka lagugu sheegay hadda thuluthaankaas iyo thuluthka isku meel bay ka baxayaan waa maxay barka qur-aanka lagu sheegay nis rubuc xoole inta afar loo meel loo qaybsho afar meelood meel ka mid ah baa rubuca dad baa wax ku dhaxla kan kalena waxaa la yidhaahdaa thumun sideed meelood inta loo qaybsho meel ka mid ah dad baa wax ku dhaxla thuluthaanku waxa weeyaan saddex meelood baa loo qaybinayaa labaa la israacinayaa dad baa wax ku dhaxla kan kale waxa weeyaan saddex meelood meel hal meelah dad baa wax ku dhaxla kan u dambeeya waxa weeyaan lix meelood meel qoriga lixaad qolaa qaadata lixdaasba waxaa lagu sheegay waa faralyaalka la qadaray fi kitaab illaahi tacaala ilahay kitaabkiisa lix meelood meel xaggee ka bixi karaa tirada lixa buu ka bixi karaa mar haddii lagu yidhi lix meelood oo meel tirada lix ah buu ka bixi karaa lix meelood sudus sitow ka baxa macnaa lix buu ka baxi karaa rubuc markii lagu dhaho meesha afraad soo maha arbacay ka bixi kadhaa afartay ka bixi kadhaa soo maha ilaa shayga afar baa u qaybs nis markii lagu yidhaha shaygii labaa loo qaybsha waaye mid bar ka mida wey saddex meelood markii lagu yidhaahdo meel tirada saddex saddex ah tirada saddex la yidhaahdo bay ka bixi kadhaa saddex meelood meel saddex meelood laba haddii lagu yidhaahdana tiradii lafteedii saddexda ahayd bay ka bixi kadhaa oo saddex meelood oo laba la israacshay wey thumun sideed meelood meel tiro sideedah thamaaniya soo sideed maaha sideeddaa mid ka mid ah baa thumun la yidhaahdaa thumun ayaa la yidhaahdaa waaye taasi wataa marka dee usuusha ushu- usuushu waaba iska toddoba ilaa saddex meelood meel iyo saddex meeloodoo labo tirada saddexaa bay unba ka wada baxaan moogta marka tiradii waxay noqotay nis rubuc thumun saddex thuluthaan afar sudus shan thuluth iyo thuluthaan way si soo hoosgaleen moogta iyo laba tirsi oo lagu daro laba iyo toban iyo afar iyo labaatan labadaa tiro oo lagu daro intaa un weeyaan intaas bay isla noqoto mathalan xisaab baa u baahan tahay laga saari karo lix meelood meel lagana saari karo afar meelood oo meel tiraa la rabaa lagu yiri keen tiradaas lix meelood meel waa inaan ka helayno xooliinta lix loo qaybsho meel een, waana inaan ka helayno rubuc afar meelood oo meel jajabna lama ogola faraa'ilka iyo dhaxalka jajab lama ogola wixii jaba waa in la een, tasxiixiyo la kabo waaye laba iyo toban baa tiradaas noqonaysa laba iyo toban tirada ah tirada laba iyo tobanka ah lix meelood oo meel soo laga heli maayo laba iyo tobanka waa laba lixaad soo ma ogid waa lix iyo lix laba iyo toban laba iyo toban lix u qaybe meeshii waa imisa waa labo marka labadaas waxaa la yidhaahdaa sudus lix meelood oo meel marka lagu leeyahay waa labadaas waa sudus sudus lix meelood oo meel sudusku marka koowaad wuxuu ka bixi karay lix keliya lix meelood oo meel waa hal tiro lixa lix u qaybi beer hal soo maaha laakiin hadda waxaan u baahannahay tiro lix meelood oo meelna ay ka bixi ka dhoh afar meelood oo meelna aan ka heli karno marka haddaan lixda u yar ku gaabsano afar meelood oo meel kama heli karno lix tiro lix keliya ah afar meelood meel kama heli karno jacabna lama ogola maxaa la rabaa marka tiro dhammaystiran oo markii l- lix meelood loo qaybsho lix meelood meel aan helayno markii afar loo qaybshana afar meelood meel aan helayno waa laba iyo toban lix meelood meel laba iyo toban waa labo lix afar u qaybi saddex iyo saddex iyo saddex iyo saddex haa saddex meelood meel baa ruuca afar meelood meel lix afar meelood haddii loo qabsho meesha waa imisa waa saddex laba iyo toban waa loo baahday marka waaye waxaa la mid ah tirada afar iyo labaatanka ah afar iyo labaatan tirada ah waxaan u baahanay tiro iyo xisaab sideed meelood oo meel aan ka helayno lix meelood meelna aan ka helayno sideed meelood oo meel waa thumun xaasaskaa wax ku dhaxla markaan caruur jirin ee waxaan wax markay caruur jidho sideed meelood oo meel waa rabnaa inaan helno lix meelood meelna inaan helnana waa rabnaa tirada u yaroo aan ka heli karnaaye waa afar iyo labaatan waa afar iyo labaatan waaye mathalan dadkan wax dhaxlaya qaar baa sideed meelood meel raba qaarna lix meelood meel bay rabaan marka waa inaa keento xisaab labadii xisaaboodba laga wada helayo waa inaa keento wakaa hadda afar iyo labaatan sideed meelood haddii loo qaybsho afar iyo labaatan waa saddex sideedaad sideed iyo sideed lix iyo toban sideed lagu daray labaatan iyo afar sideed xabad baa thumun ah sideeddaa xabad baa thumun u ahayd sideeddaa kalena xabad baa thumun ah sideeddaa kalena xabad baa thumun u ahaan lahayd hadda afar iyo labaatan weeye saddex baa u thumun ah soo ma ha tiradaasoo kalaa loo bahda lix meelood meelna waa ka rabnaa sideed meelood waa afar lixaad moogti lix iyo lix laba iyo toban waxaan leeyahay afar iyo labaatan waa afar lixaad lix iyo lix laba iyo toban lix iyo lix kan laba iyo toban afar iyo labaatan soo ma lixdiiba xabad baa sudus u ahaan lahayd hadda tirada isku soo wada qabo afar iyo labaatan maxaa sudus u ah lix meelood meel waa afar baa leeda tiradaasaa u baahana meesha u yaro aan ka heli karna waa afar iyo labaatan waa hee afar iyo labaatan wey waaye marka waxaa la yidhahdaa alfuruud almuqadara fi kitaab illahi tacaala sittatun lix weeyaan annisfu walrubucu walthumunu walthuluthaan walthuluth walsudus labadaa laba iyo toban iyo afar iyo labaatanna halkaas baynu ka haleeshiinay dadkii marka marka fannigan la joogo waxaa la bartaa qofku wuxuu wax ku dhaxlo qof baa laba meelood mara marna nasiibkaa soo qaataa haddii hebel iyo hebel joogaan marna nasiibkaa la kaloo qaataa haddii hebel iyo hebel aysan joogin haa qofku wuxuu wax ku dhaxlo waa la bartaa kow xoolaha uu qaadanaya inta qadarkoodu yahayna waa la bartaa qofka aan dadka xijaabo hadday meesha joogaan oosan waxba qaadanayna waa la bartaa aabbaa jooga walaalna waa jooga maydka walaalkii baa jooga maydka aabihiisna waa jooga walaalka kaba la siin mayo aabbahaana daaqadda ka saaraya waa inaad taqaanid dadkan sida ay u kala sokeeyaan oo isku xijaabaan haddii kale qof aan waxba lahayn baa laga yaabaa in wax la siiyo waana khalad marka tirada tiradan hadda halkan ku qoran tiradu inay isguda gasho iyo inaysan isgudagelayn labadaa mid weeyaan casharkan waa muhiim tiradu inay isguda gasho waa maxay tirada yar iyo tirada badan baa isgudagelaya tadaakhul baa la dhahaa tadaakhul xisaabtan iyo xisaabtan kale oo labaduba dad dhaxalka wax ku leh ay wax ku qaadanayaan labada tira isku fiiri labadan tira maxaa ka dhexeeya tadaakhul hadduu ka dhexeeyo tirada badan baa la qaadanaya mathalan qof baa wuxuu rabaa xoolaha kala bar nis tirada u yaroo nis ka baxo waa imise waa labo tirada u yaroo inta la qaybiyo nis yeelan ka dhah waa laba soo maaha ilaa laba barkeed waa hal ha qolaa nis wax ku rabto qolana maxay wax ku rabaan sudus lix meelood meel xaggee ka baxdaa lix bay ka baxdaa soo maha lix iyo laba maxaa ka dhexeeya ma isgudageli karaan haa isgudagalka maxaa looga jeedaa tirada yar markaa ka jedhi tirada badan laba jeer iyo ka badan tirada badan waa inay dhammaato laba iyo lix kee badan lix tirada yar waxaa ku diraysaa oo ka jarjaraysaa tirada badan laba jeer iyo ka badan markaan ka jaro waa inay tirada badan dhammaato waxbana inaysan soo harin laba soo qaad laba waxaa ka jadhaa lix afar baa haray mar kalaan ka jaraya afartii laba kalaan ka jaraya labaa hadhay labana laba ka jar eber eber khalaas isku dhamaatay tirada yar waa inay dhammayso tirada badan waxba waa inaysan soo harin ma dhihi karno laba iyo toddoba halbaa hadhow soo haraya ma rabno taa maxaa la dhahaa labada tiro tadaakhul maxaan samaynaynaa dadkan wax wax ku dhaxlay inta fiirisid labadaa tiroo kale hadday ku jiraan tirada badan qaado magaceed uktufiya biaktharihima labada tira tin badan baa la qaataa lix baan wataa baa leedaha labadiiba tuur lix baa wadataa bes laba iyo lix tiradaba ku jiraan lixda qaado labada iska tuur maana labadu waxay soo hoosgelaysaa lixda taa waxaa la dhahaa tadaakhul tirada midna waxaa la yidhaahdaa haddaysan isi soo hoosgelayn tamaathul tamaathul waa maxay laba tiroo isla-eg qofkaani lix meelood meelba wax ku dhaxlayaa kana lix meelood meel buu wax ku dhaxlayaa mid kastaba lix buu ka baxaa lix sudus wuxuu ka baxaa sudusku tirada lixda ah lix iyo lix baa ku jira qoladanna sudus bay wax ku dhaxlayaan qoladanna sudus bay wax ku dhaxlayaan labadaa tiro mid kastaba lix buu ka baxaa midkood baa la qaataa midna waa la tuuraa laba tiro isla eg midkood baa la qaataa midna waa la tuuraya lix iyo lix soo maaha uktufiya biaxadihima midkood baa lagu kaaftoomaya labada lixaad mid baan qaadanaa midna tirada ku dari mayno laanna dhaxalka tirada u gaaban baa la qaataa waxay dhahaan watarku tadwiili lxisaabi ribxun xisaabta dheer oo laga soo gaabsado waa faa'iido maanta oo dhan meel yar haddaa sheekada ka dhammayn kadhid iyo inaa xisaab dheer oo fog aadid tan yar baa ribix iyo faa'iido ah oo gaaban maxaynu niri soomaaliya u qabsa labadii tiro isla eg mid baa la qaataa uktufiya biaxadihima midkood baa lagu kaaftoomaa labada tiro is hoosgelayana uktub fiiha biakarihima midda badan lix iyo laboo kale lixdan qaadanaynaa waa garan labada tiro oo aan is- isla ekayn oo tamaathul baa la dhahaa isla ekaanta isma la eka tadaakhulna maaha isho- isgudageli mayaan waa la fiirinayaa inay tawaafuq ka dhaxeeyo iyo in tabaayun ka dhexeeyo tabaayun waa maxay tiradan yar iyo tirada badan isma dhammayn karaan ismana le'eka meelnana iskama waafaqaan laba iyo saddex oo kale labo tirada labada ah iyo tirada saddexda ah isku mid ma weyihiin tamaathul maaha hadday isku mid ahaan lahaayeen mid baan qaadan lahay tadaakhulna maaha tirada yar haddaan tan badan ka jarno isma dhammaynayaan saddex haddaan laba ka jarno xabad meel taagan baa soo hares mar labaad kuma celin karno laba kala jar ma dhihi karno isma gudagelayaan ayib tawaafuq aan gaaraynana kama dhexeeyo maxaa la dhahaa tabaayun tabaayun waxa weeye waa la isku dhufanaya mid kulligeed midka kale kulligeed ku dhufo saddex laba ku dhufo laba lagu dhufta saddex bay noqonaysaa lix soo ma tan waxaa la sameeyaa labada tirsi midna lagama tago mid kulligiis baa midka kale kulligiis lagu dhufanaya tabaayun baa la yidhahdaa tii isla ekayd waxaa la dhahaa tamaathul tii isgudagelayso isdhammaynaysana tadaakhul middaan aan sidaa ahaynna tabaayun waa la isku dhufanaya waay. waxaa jira tawaafuq mid la yidhaahdo tawaafuq meel ba iska waafaqaysaa tawaafuq binis binisfi nis kala bar bay iska waafaqaysaa oo kale kala bar bay iska waafaqaysaa waaye oo maxay tahay kala bar hadda innagaa ku miithaalinayne mar baysan kala bar iska waafaqayn tawaafuq birubuc tawaafuq bithuluth waxaan leeyahay binisfi een, tawaafuqu waa nucyo badan yahay tawaafuqu waxa weeye tiradu intay iska waafaqday mid ber intiis iyo kan kaloo dhan baa la isku dhufanaya tusaale lix iyo afar lix iyo afar baa soo qabanaysa waa laba tiro isma leeka waa ujeednaa lix iyo afar isma gudagelayaan haddaan tirada yaroo afartaa lix ka jarno mar labaad kuma celin karno lix markaan afar jarno labaa soo hadhay afar dhan maba soo harinba laguma celin karo isma cuni karaan isma dhammayn karaan macnaha okay maxaa la samaynayaa tawaafuq baa ka dhexay tawaafuq waa maxay lixdu waxay leedahay kala bar lix maxaa u kala bara saddex afartuna maxay leedahay kala bar afar maxaa u kala bara labo mid barkiis kan kale ku dhufo laba maxaa u kala bara afar maxaa u kala bara labo laba lix ku dhufo laba iyo toban haddaan xagga ka kale ka- kale ka keennana waa sidii oo kale lix maxaa u kala bara saddex saddex afartii oo dhan ku dhufo waa laba iyo tobankii mid un barkii kan kale ku dhufo labadaa tiro bar bay iska waafaqeen mid kasta bar saxiixa uu leeyahay ama afar barkeedoo labaa lix ku dhufo waa laba iyo toban ama lix barkeed oo saddexa afar ku dhufo waa laba iyo toban faraailka waxyaalaha la barto muhiimka ah waxaa ka mid ah afartan xisaabood tadaakhul tamaathul tabaayun tawaafuq tadaakhul waa maxay tirada isgudagelaysa oo isku isku dhammaanaysa tiradeeda marka laga jaro tan badan tan badan waa inay dhammaato marka maxaan samaynaynaa labada tiro tan badan baan qaadanaynaa uktufiya biaktharihima tan badan baan qaadanaynaa tamaathulna waxaa la dhahaa labada tiro oo isla eg sida lix iyo lix oo kale uktufiya biaxadihima midkood baan qaadanaynaa midna waa tuuraynaa tawaafuq sida haddeer oo kale hadday tahayna intuu ka waafaqay baa kan kale kulligu lagu dhufanayaa labada tiro hadda mid barkeed baan kii kale ku dhufan haddii kalena waa tabaayun tiradan dhan tiradan dhan ku dhufo sida saddex iyo laba oo kale mid kulligeed midda kale kulligeed ku dhufo ayib intaa markii aynu sidaas u marnay waxaa soo haray waa haddee waa baa muhiime raggii oo dhan hadday isku yimaadaan raggii oo dhan waxaan soo marnay ragga wax dhaxloo dhan shan iyo toban waa iyagii ahaa haddii la basdiyo oo kulligood la isku keeno shan iyo toban waa iyagii ahaa shan iyo toban bay ahay dumarka oo dhanna markii la isku keeno waa iyagii toban ahaa waayahay maxaa marka meeshaa imaan kara masalaa la dhisaa meeshaas raggii oo dhan oo isku yimid mas'alaa laga dhisaa dumarkii oo dhan oo isku yimidna mas'alaa laga dhisaa intaas een, baa baa laga hadlaa man yufradu lahu nisfu dadka nis loo qadara marka yaa nis wax ku dhaxla kala bar xoolaha yufradu nisfu nis baa loo qadaraa likhamsatin shan qolo shan qolaa nis iska leh azawji zawjkii islaan baa dhimatay ninkeedii bay ka dhimatay ninkaasi kala bar oo barba xoolaha qaadanaya xoolaha islaantaa ka dhimatay waa goorma shardigan iska qabo idaa lam yakun markuusana u ahaanin lizawjati zawjadaa dhimatay farcun waarithun farac wax dhaxla haddaysan ka tegin farac wax dhaxla haddii aysan ka teginin farac wax dhaxla haddii aysan ka teginin xoolihii kala bar buu qaadanaya ama isaga ha u dhasho ama cid kale ha u dhasho wax tarana haddaysan ka tegin macnaha wiil iyo gabar ay dhashay kama tegin wiilay dhashay dad ay- sii dhalayna kama tegin farac waaritha kama tegin waaye islaan baa dhimatay ninkeedii bay ka dhimatay islaantaasina farac waaritha ma laha farac waxa waa maxay dad ka farcamay oo wax dhaxlaya ma jiraan ninka intee la siinaya xoolihii u dhaxal baa lagu yiri xoolaha kale bar buu leeyahay baa leedahay faracaasi ma jooga meesha wiilna ma joogo gabarna ma joogto saasoo kale ka dhiganta zawjkaas waa kow shan qola wax ku dhaxla wa bint- wa binti sulbi gabadha bintu sulbi le gabadha meydku dhalay bintu sulbi dhabarka gabadhiisi wey xoolaha kala bar bay qaadataa bintu sulbi qof baa dhintay rag iyo dumar wuxuu doono ha noqdo qof baa dhintay gabar u dhalay buu ka tegey gabar u dhalay buu ka tegey xoolaha maxay qaadan kala bar goorma shardigaan u xir idaa lam yakun lahaa markuusan gabadha u ahaanin mucasibun mid mucasibah wiil la dhashay ma joogo oo walaalkeeda oo casabaynaya walaa mumaathilun mid iyada la midana ma joogo mumaathil waa maxay gabar kale ma joogto meesha wey gabar kale meesha ma joogto ama gabdho kale kay doontaba ha noqoto qof baa dhintay gabarow dhalay buu ka tegey gabadhaas gabar la mida lama hayo oo meyd ku dhalay wiil la dhashayna lama hayo waa in labadaa la waayo markaasi kala bar qaadanaysaa haddii wiil la helo lidakari mithlu xadilun thayeyni wiilkuna laba qori gabadhuna qori bay noqon lahay wiil lama hayo gabar kale haddii la heli lahaana laba gabdhood yihiin ama gabdho badan yihiinna xoolaha saddex meelood thu- labay qaadanayaan thulusaan bay qaataan ee markaa nis ma qaataan markaa nis ma qaadanayso markay nis qaadanayso waa goorma wiil walaalkeedana ma joogo gabar walaasheedana ma joogto ya waaye wa bintilibni qolada saddexaad oo nis xoolaha ku dhaxla waa bintilibni wiil gabarow dhalay qof baa dhintay wuxuu ka dhintay wiilow dhalay gabarow dhalay wiilkii ma joogo wiilka hadduu joogo gabadhu meesha ma timaadeene qof baa dhintay waxaa la hayaa wax dad ugu dhow wiilow dhalay gabarow sii dhalay gabadha xoolaha kala bar bay qaadanaysa shardi idaa lam yakun lilmayiti meydka hadduusan u ahaan weladu sulbin wax meydku dhalay meydku wuxuu dhalay waa inaysan jirin qofkan dhintay dadow dhalay ma jiraan ee dadka u sokeeyaaye waa wiilow dhalay gabarow sii dhalay waa inaa meydku wuxuu dhalay joogin walaa waladu ibnin wiil ilma uu dhalayna waa inuusan joogin aclaa minhaa gabadhan ka sarreeya wiil meydku dhalay ilma uu dhalay waladu ibni wiil meydku dhalay ilma uu dhalay yaa waa inuusan joogin oo aclaa minhaa tan ka sarreeyo uga dhow meydka meydka uga dhow walaa lahaa gabadhaana waa inuusan u ahaanin mucasibun wiil la dhashay oo casabaynaya walaa mumaathilun mid iyada la midoo gabar la midana waa inaysan joogin gabadhan niska qaadanaysa oo meydka wiilkiisu dhalay meydka wiilkiisu hadduu dhalay muxuu yahay awow qofkaan dhintay wiilow dhalay baa gabadhan sii dhalay dee wiilka meydku dhalay ma joogo gabadha awow soo ma ah a ama ayeeyo ama ayeeyo wiil gabarow sii dhalay weeye mogta markaas gabadhaas mid la dhashay oo wiilah iyo mid la dhalatay oo gabadh ah horta waa inaan lahayn kow mid wiil kala dhaloo ka xigana waa inaysan joogin oo ka sokeeya meydku dadow dhalayna waa inaysan joogin gabadhaasi kala bar bay xoolihii qaadanaysaa markaas kala bar bay qaadanaysaa bintulibni baa la yidhahdaa wiil gabadhi weeye dayib waxaa soo haray haddii meydku dadow dhalay la helo gabadhan waxmaba dhaxashaba wiilku sii dhalay haddii iyada wiil walaalkeeda ama gabar walaasheeda la helana nis qaadan mayaane laba gabdho hadday noqdaanna waa thuluthaan haddii kaleo wiilow noqdana waa lidakari mithlu xadil unthayayni wiilku laba qori gabadhuna hal qori qofka afraad oo nis wax ku dhaxla waxa weeyaan wal ukhti shaqiiqati ukhto waa walaal shaqiiqaah meydka la wadaagta aabihi hooyo qof baa dhintay wuxuu ka dhintay walaashiis aabihi hooyaba ay walaala ka yihiin aabihii baa dhalay hooyadii baa dhashay nis bay qaadanaysaa goorma idaa lam yakun lilmayiti meydka haddousan u ahaan farcun waaritha farac waaritha farac wax dhaxla lama hayo meydku farac kale kama tegin walaashii baa dad ugu sokaysa walaa lahaa gabadhaanoo ma ahan mucasibun mid mucasiba oo walaalkeeda oo casabeeya uma ahaanin walaal kaloo shaqiiqa macnaha ma jooga weeye walaa mumaathilun mid iyada la mida oo u dhigma oo gabar kalaana lama hayo walaa lilmayiti meydkana uma ahanin abon aabi meydka dhintay aabihii ma noola kow gabadhan baa dad ugu sokaysa walaashiis aabihii hooyo walaal ka yihiin gabar kaloo walaala lama hayo wiil kaloo walaala oo shaqiiqa lama hayo meydku aabba ma leh qofka dhintayna dad ma dhalin nool xoolihii kala bar bay qaadanaysaa markaas kala bar bay qaadanaysaa meydku mar hadduu aaba nool yahay dee waxba ma qaadateen qof walaala waxmaba qaataba waa xijaabaya haddii meydku dadow dhalay la helana oo mathalan weladu sulbi baa la hela wiil oo meydka dhalay baa la hela ama waxaa la hela wiil meydku dhalay ilmaha wiilow sii dhalay markaasna waxma qaateen qofkii u dambeeyey oon kala bar xoolaha qaata wal ukhti waa gabar walaala oo lil aabe aabbe keliya meydka walaal kala ah tii hore aabihii hooyaba walaal bay kala ahayd midaana meydka aabbe keliya walaal kalata goormay nis qaadanaysaa idaa lam yakun lilmayiti meydka markausan u ahaanin farcun waaritha farac waaritha meydku farac ma kama tegin wax dhaxlaha walaa axadun axadna ma joogo meeshoo min al ashiqaa'i walaalo shaqiiqana ma joogaan ilaa kan waa walaal liaba walaal uga dhow aabbihi hooyaba la wadaago baahibaha ma dhaxasho ma maasho haddii kan walaal uga dhow joogo aabbihi hooyo meydka la wadaaga midka aabbe keliya la wadaaga waxba ma dhaxleen marka waa in la waayo mid shaqiiqah walaa lahaa gabadhan oma ahanin mucasibun mid casabeeyo wiil ah oo walaalkeeda walaa mumaathilun oma ahaan mid la mida iyadoo gabar kale ah walaal kale ah gabar kaloo liaba walaa lilmayiti meydkana oma ahanin abun aab waa intii hore oo tii hore lagu soo sheego loogu darayo shaqiiqna waa inuusan joogin aa walaal shaqiiqa waa inuusan joogin markaasaa walaal liaba wax dhaxli karaa walaal liaba markaas wax dhaxli karaa khalaas marka waxaa lagu dhihi karaa nis yaa wax ku dhaxla waa inaad taqaanid shan qolaa wax ku dhaxasha zawj islaan dhimatay oo ninkeeda ka dhimatay shuruu shardiga ku dar gabar meyd dhalay meydku gabadhou dhalay shuruuddeeda ku dar gabar meydku wiilow dhalay uu dhalay bintulibn waa qofkii saddexaad ukhta shaqiiqa ukhta liaba laakiin hal kale a kusii fahmi kadhaaba dadkan oo dhan waa wada dumar hal hal qofa mooyaane gabar meyd ku dhalay waa gabar soo maha waa dumar nis bay qaadataa haddii shuruuddii la helo wiil meyd ku dhalay gabarow dhalay waa gabar yaba moogta nis bay qaadataa haddii shuruuddii la helo waa gabar kale waa binta iyo bintul ibni labadaas iyo labadan gabdhooda ukhta shaqiiqa ah iyo ukhta liaba gabar shaqiiqa meydka aabihi hooye la wadaagta iyo gabar aabe keliya la wadaagta afarta afartaa gabdhood mid kasta xoolaha kala bar bay qaadataa intaas kugu dhibyadha waxaa lix ku ah waa zawjka ninkii xaaskiisu dhi- dhimatay shuruuddiina laga helay laakiin iska siin maysid niske waa inaad shuruudda u fiirisid ayaa meesha kaloo joogaa leedaha meydka wax ma ka tegey aa wiilow dhalay wax ma ka tegey saasaa shuruudda u wadasa ayib hadda fiiri qof baa dhintay wuxuu ka tegey wiilow dhalay waa lagu keena dhaxal baa lagu yidhi wiilow dhalay gabar walaashiisoo aabihii hooyadii dhaleen iyo gabar walaashiisoo aabbihi dhalay waaye waa wiilow dhalay iyo laba gabdhoodoo midna aabbihi hooye wadaagaan midna aabbe keliya xoolahoo dhan wiilkaa qaadanaya labada gabdhood waxaa uma leh wiilkaa gabdhaha xijaaba meydku wiilkau dhalay baaba la hayaa warac farac waarisaaba la hayaa haa labada gabdhood waxba siin mayse waa masalo had laakiin haddii meesha wiil baa joogay hadda bo- booskiisa gabar joogi lahayd qof baa dhintay wuxuu ka tegey gabarow dhalay iyo gabar shaqiiqa oo aabihii hooyaday dhaleen oo walaashiis iyo gabar aabihii keliya dhalay sata- saddex gabdhood wey gabadhan uu dhalay nis bay leedahay shuruuddii waa la hela haddeer ku noqo gabadhou dhalay bintu sulbi soo qabo idaa lam yakun lahaa mucasibun wiil walaalkeeda ma joogo walaa mumaathilun gabar yada la dhalatayna ma joogto soo ma jeedid aa mar haddaysan joogin niskii ha qaadato hadday casha kaa u fiirinaysaa niskiiba ha siinaysaa xoolihii kalabar bay qaadatay xoolihii maxaa soo haray kalabar kale soo maaha kalabar kalaa soo haray yaa qaadanaya kalabarkii kale yaa qaadanaya ukhtada shaqiiqada ah, casabo wey gabadha aabihii hooyadi dhaleen baa qaadanaysa tii laabka ahaydna waa la xijaabi tan baa ka sokaysa shaqiiqa ah aabihii hooyada ay dhaleen baa ka sokaysa taa laabkaana waxba qaadan mayso khalaas marka nis yaa wax ku dhaxla shan qolo zawj bintu sulbi bintulibni ukhta shaqiiqa ah ukhta liaba waa inaa saa u qabato shuruudana aa hoos ka fiiris waxaa ku daraysaa masaladan man yufradu lahu rubucu afar meelood meel yaa wax ku dhaxla xoolaha yufradu rubucu rubuca waxaa loo qadaraayoo la siiyaa lithnayni laba qolo keliya azawj azawji ninkii nin ayaan iska dhinin zawj macnaa nin waa yahay laakiin islaanta dhimatay ninkii qabay weye goorma laba god buu leeyahy god waa soo marna waa markii haddeer niska uu qaadanayay oo wax farac waarisa islaantu kama tegin aa godkii labaad baa kanoo azawji ninkii zawjka ahaa xaaskaa qabay xaaskiisaa dhimatay idaa kaana lizawjati zawjada marka u ahaado farcun waarithun farac wax dhaxla islaan baa dhimatay faracna way ka tagtay caruurteedii ninkeediina waa ka tagtay shardiga xagga la diidanaabaa halka jooga wey ogow laa waxaa garata markii lagu yidhi nis wuxuu qaadanayaa markaan farac waarisa jirin inaa ka fakadho haddii farac waarisa jiro muxuu qaadan lahaa waa in maskaxdaada kusoo dhacdo waa tana wuxuu qaadan lahaa islaan baa dhimatay ninkeedii iyo awlaaddeedii bay ka tagtay carruurteedii wiilkeedii ama gabadheedii ama dad badan iyagoo ah zawjkan marka ninkan ama ha u dhasho ama reero kale ha u dhasho inay nin- ninkaa u dhashay shardi maaha faracun bay leedahay dadag bay dhashay day doonta kanba uma dhalin zawjkan maxaa la siinaya rubuc afar meelood meel xoolahay ka dhimatay afar meelood meel baa la siinaya khalaas shardi maxaa ah farac waaris inuu joogo waxaa kaloo rubuc wax ku dhaxla wazawjati hal zawjo xaas ah waa gaba islaan xaas ah iyo wa- awizawjaati xaasas badan labo saddex afar wixii doona ha noqdeen idaa lam yakun lizawji zawjka markausan u ahayn farcun waarithun farac waaritha nin baa dhintay wuxuu ka dhintay xaaskiisii hal hal ah ama laba xaas ama saddex xaas ama afar xaas waa isku mid xukunku isbedeli mayo gabdhahaas ama ha- hal xaasaskaas ama hal xaas hadday tahay ama laba tahay ama saddex tahay rubuc bay xoolihiis ku leeyihiin rubuc afar meelood meel afar meelood meel baa la siinaya marka rubuca laba qolaa wax ku dhaxasha waa zawjkii xaaskiisii dhimatay yaa farac waarisana waa ka tagtay rubuc buu leeyahay xoolaha afar meelood meel ama nin baa dhintay oo xaaskiisii ama xaasaskiisii buu ka tegay waa isku mide haye farac waarisana kama tegin isagu marka waxa dhahdaa farac waarisa kama tegin ayib muxuu maxay qaadanayaan rubuc afar meelood meel afar meelood meel rubuc waa afar meelood meel waa intaa marka shardiga aad la yskaga fiirshaa faraa'ilka ama dhaxalku madhi badna haddii aad u fiirsato xataa farac waarisa marka lagu leeyahay islaantaani hadday ilmo ay aan aabbaba lahayn oo zina ku dhashay ay ka tagto dee iyada farac waarisa u yahay iyada waa dhaxlaya hooyadiis weeye marka ninkii nis qaadan maye la dhihi maye ilmahan aabba looma yaqaano xoolihii nis baan qaadanaya ku doodi maye xoolihii wuxuu leeyahay afar meelood meel buu leeyahay rubuc buu leeyahay farac waarisa ka tagtay yo waarisiya iyada u dhaxlaya oo hooyadiis wey ilmahan wakaa marka maxaa la xafidaa nis yaa wax ku dhaxla shan qolo qoladaasaa ka mid a shardigaas iyo shardigaa u xir shuruudda aad loo fiirshaa rubuc yaa wax ku dhaxla laba qolo labadan qolo waa un dadkiis qabay cid kale rubucu kama yimaado marna waa ninkii wax qabay oo xaaskiisi baa dhimatay yaa oo farac waarisa bay ka tagtay marna isagii baa dhintay oo xaasaskiisii ama xaaskiisii buu ka tegay farac waarisana ma joogo rubuc xoolaha afar meelood islee ka dhigaysaa meel ka midaa siinaysaa weye waa intaa keliya intaa keliya weeye haddaba u dhaxal islaan baaba dhimatay waxay ka dhimatay wiilalay dhashay iyo ninkeedii wiilalay dhashay soo farac waarisa ma ah ilmo taran baa jooga meesha dad badan laguguma badin wiilasheedii iyo ninkeedii farac waarisa mar hadduu joogo ninkii rubuc si inta kalena wiilashaas si siman u qaybsanaya khalaas waa intaa un. masalada labaadna sheeg waxa weeyaan nin baa dhintay xaaskiisii ama xaasaskiisii buu ka tegay iyo caruurow dhalay caruurta ama kuwaan tan een, caruurta waxa weeyaan hadday doonaan baha kale ha dhale waayo waxa weeyaan farac waarisa meeshii jooga wiilal iyo gabdho wuxuu doono ha noqdo ama wiil gab- ah, wiilalow dhalay ama gabdhow dhalay waa isku mid rubcii baa la siinaya afar meelood meel wey marka zawj ninka iyo islaanta waa loo isticmaalaa laakiin haddii dhaxalka mar la joogo gabadha zawjah in la dhaho zawjatun baa fiican zawjah ninkana zawj in la yidhahdaa fiican si loo kala saaro maxaa ku haray man yufradu lahu thumunu sideed meelood meel cidda loo qadaro wax ku dhaxasha waa hal qolo waa hal qof yufradu thumunu sideed meelood meel baa loo faral yeelaya loo qadarayaa lizawjati hal xaas aw izawjaati xaasas badan nin baa dhintay xaas buu ka tegey ama xaasas badan waa isku mid idaa kaana lizawji zawjka dhintay marka u ahaaday farcun waarithun farac waarith nin baa dhintay caruurtiisii iyo xaaskiisii ama xaasaskiisii mar haddii caruuri joogto xaasaskan sideed meelood meel bay leeyihin thumun sideed meelood meel baa la siinaya nin baa dhintay caruurtiisana waa ka dhintay caruurtu ama hal ha noqdeen ama ha badnaadeen xaasna waa ka dhintay ama xabad ha xaasku ha ahaado ama ha ka badnaadeen hadday hal xabad tahana thumunka keligeed baa qaadan hadday afar yihiinna kulligood ha- thumunkaasaa ka dhexeeya sideed meelood meel wey thumunku ha sideed meelood meel ama xooluhu ha yaraadeen sideed doolar hadduu ka dhinto sideed dollar maxaa thumun u ah meesha sideedaad hal thumun waa sideed meelood meel sideed dollar soo xoole isla eg maaha sideed meelood baa u qaybinaysaa qofkan sideed meelood meel bay gabadhan xaaskaa leedahay ama afar dumaraba weeye halkaasaa ka dhexeeya hadduu sideed malyanoo sideed malyan hadduu ka dhinto ama sideed kun waa la mid sideed kun buu ka dhinto oo dollar haye caruurtiisina waa joogaan xaasaskiina wuu ka dhintay soo maa xoolaha sideed u qaybi meesha sideedaasi sideed kun oo dollar meesha sideedaad waa imise sideed kun oo dollar sideed meelood u qaybi meeshiiba waa kun kun baa la siinayaa hadday hal xaasaa kunkay leedahay hadday afar xaasiyin kunkay leedahay ka dhexeeya hadday laba yihiin labaday qaybsan waa isku mid inta soo hadhen caruurtii ha mithaalaa la keenaa waa la dhisaa qof yaqaan baa la dhahaa iga fiiri waa inaa dhaxalka iskaga sheekaysid oo iska qadadhid ha haddii qof dhinto waxa iyo waxaa ka tago haddii qof dhinto saa iyo saa dhacdo haddii qof dhinto saa haye see la dhahaya sidii la dhihi lahaa waa inaad eh, sharci ku dhexeshid waana sii wadaynaayo waa muhiim hadda soo khulaasee saddex waxyaalood baan qaadan hadda alfuruud almuqadara fi kitaabillahi soo lix ma ahayn saddex baan qaadan niskii waa sheegnay shan qolaa wax ku dhaxsha rubciina waa sheegnay laba qolaa wax ku dhaxsha thuminkiina waa sheegnay hal qolaa wax ku dhaxsha ha waa intaa keliya qoladii niska wax ku dhexlaysa shantii qolo afar qolo oo dumar ah gabarow dhalay gabar wiilkiisu dhalay ukhta shaqiiqa ah ukhta li'aba iyo zawjkii markaan farac waarisa jir shantaa qolo nisbay wax ku dhaxlaan may aha inay isku mar wada joogaan rubcuna laba qolaa wax ku dhexlayay waa kuwan isqaba weeye marna waa zawjkii oo farac waarisaa jooga marna waa zawjadii ama zawjaadkii oo farac waarisa ma joogo thumunna dumarka kaliya la qaba kaliya wax ku dhexla xaasaska ama hal xaas waana markii farac jiro ninka dhintay farac buu ka tegey sideed meelood meel bay qaadanayaan waa intaa keliya wallahu subxaanahu watacaala aclam bisawaab